salaad adiga dowlad goboleedka hadda waxaad sheegtay puntland inuu dowlad yahay maamul fiican yahay muddo maamul soo jirana waa yahay way taagsadeen maamulada somalilan mudduu jiray inkastoo dowladyagu ay dowlad madax bannaanba rabaan marar badanaad waxaan kugu arka adagoo garowga meelahaas tagaayo kuwaad ka qayb gashaa xafladahooda iyo munaasabadaha maxaa la dhihi karaa horta maxaa xidhiiroo kaala dhexeeya madaxweyne dowlad goboleedna matiida orka iyaga argagixisada ma jecla iyaga koonfurta waxaad og tahay argagixisada gabaaday siihe gurigiisau ku heestaa markaasuu wuxuu ku leeyahay maxau ahay igaarkaygi waan hadhowna waxbuu qarxina anigana ujeeddadayda ugu weyn waxaa waaye in dalkan nabad la helo oo argagixisada laga cirib tiro meel allaala markay argagixisada marka la dirirta oo collo ah oo markaasi aad adiga ku laafiyoo karto saaxiibaa aniga la maxaa yeelay haddee cadowgaas oo masaajidada xamar hadda meel lagu duka kara ma jirto masaajid kasta waxaa waaye inti waaye waa maqan yahay waa ebir qof ku duka karta ma jirto waana kugu dilaya haddaad ku duka tagto marka arrintaasi ilaahay looga soo hor jeedo nolosha adduunkana adduunyada waxaa waaye ma ogtahay ilaahay wuxuu yidhi wuxuu yidhi fi dunyaa xasanatan wa fil aakhirati xasanatan adduunyadana waa la rabaa ya aakhirana waa la rabaa marka labadaasba inaad inaad adiga u shaqaysataa lagaa rabaa marka hadda meel marka xiriirka naga dhexeeya waxaa waaye marka markaan kuu soo gaabiyo la dagaalanka argagixisada